iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee yooxanaa ciise iyo walaalihiis waxyaalahaas dabadeed ciise ayaa galiiley ku dhex wareegay waayo ma uu doonaynin inuu yuhuudiya ku wareego maxaa yeelay yuhuuddu waxay doonayeen inay dilaan iiddii yuhuudda oo tii waababka ahayd way dhoweed walaalihiis haddaba waxay ku yidhaahdeen halkan ka bax oo yuhuudiya tag in xertaadiina aragto shuqullada aad samaynaysid ma jiro nin si qarsoon wax u sameeyaa markuu doonayo in bayaan loo ogaado haddaad waxyaalahan samayso dunida isu muuji xataa walaalihiisa ma ay rumaysan isaga sidaa aawadeed ciise wuxuu ku yidhi iyaga wakhtigaygu weli ma iman laakiin wakhtigiinnu goor walba wuu joogaa dunidu idinma nabcaan karto aniguse way i necab tahay waayo waxaan ka marag furaa in shuqulladeedu ay shar yihiin idinku iidda u kaca anigu iiddan weli u kici maayo waayo wakhtigaygu weli ma dhammaan markuu waxyaalahaas iyagii ku yidhi weli wuxuu sii joogay galiili markii walaalihiis iiddii u kaceen ayuu isaguna markaas xaggeeda u kacay bayaan kuma tegin laakiin sidii mid isqarinaya buu u tegey yuhuuddu haddaba iidday ka dooneen oo waxay yidhaahdeen xaggee buu joogaa dadkii badnaa aad bay uga ganuunaceen isaga qaarkood waxay yidhaahdeen waa nin wanaagsan qaar kalena waxay yidhaahdeen sidaas ma aha laakiin dadkii badnaa ayuu khiyaaneeyaa haddaba ninna bayaan isaga ugama hadlin cabsiday ka cabsanayeen yuhuudda aawadeed ciise wuxuu dadkii baray inuu ilaah ka yimid laakiin markay ahayd iidda dhexdeeda ciise wuxuu u kacay macbudka wax ayuuna ku baray sidaas aawadeed yuhuuddii ayaa la yaabtay iyagoo leh sidee baa kanuu qorniinka u yaqaan isagoo aan weligiis baran ciise ayaa haddaba u jawaabay oo ku yidhi waxbariddaydu taydu ma aha laakiin waxaa leh kan i soo diray haddii nin doonayo inuu doonistii ilaah sameeyo wuu garan doonaa waxbaridda inay tahay tii ilaah amase aan qudhaydu iska hadlayo kan qudhiisu iska hadlaa ammaantiisuu doonaa laakiin kan doona ammaanta kan soo diray kaasaa run ah oo xaqdarro kuma jirto miyaan muuse sharciga idiin siin midkiinnana sharciga ma yeelo maxaad u doonaysaan inaad i dishaan dadkii badnaa waxay ugu jawaabeen jinni baad qabtaa yaa doonayo inuu ku dilo ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi shuqul keliya ayaan sameeyey kulligiinna waad la yaabteen sidaa aawadeed muuse wuxuu idiin siiyey gudniinta kamana imaan muuse waxayse ka timid awowayaashii idinku sabtida ayaad nin guddaan haddii sabtida nin la gudo si aan sharciga muuse u jebin ma waxaad iigu cadhoonaysaan nin aan dhammaantii sabtidii bogsiiyey aragtida waxba ha ku xukumina laakiin ku xukuma xukunka xaqa ah sidaas aawadeed qaar ka mid ah kuwa yeruusaalem waxay yidhaahdeen kanu miyaannu ahayn kay doonayaan inay dilaan bal fiiriya bayaan buu u hadlaa waxbase kuma yidhaahdaan taliyayaashu runtii ma og yihiin inuu kanu yahay masiixa laakiin kani meeshuu ka yimid waannu ognahay markuuse masiixu yimaado ninna garan maayo meeshuu ka imaanayo ciise haddaba macbudkuu ka dhex qayliyey isagoo wax baraya oo leh waad i taqaanniin waana og tihiin meeshan ka imid anigu qudhayda kuma aan imaan laakiin kii i soo diray waa run kan aydnaan garanaynin anigu waa aqaan waayo isagan ka imid wuuna i soo diray sidaa aawadeed waxay dooneen inay qabtaan laakiin ninna faro ma uu saarin waayo saacaddiisii weli ma iman laakiin qaar badan oo dadkii ahi way rumaysteen waxayna yidhaahdeen masiixu markuu yimaado miyuu samayn doonaa calaamooyin ka badan kuwii kanu sameeyey farrisiintu way maqleen dadkii badnaa oo ka ganuunacayey waxaas ku saabsanaa isaga wadaaddadii sarena iyo farrisiintii waxay u direen saraakiil inay soo qabtaan isaga ciise haddaba wuxuu ku yidhi weli in yar baan idinla joogayaa markaasaan u tegayaa kii i soo diray waad i doondooni doontaan imana heli doontaan meeshan joogana iman kari maysaan sida aawadeed yuhuuddu waxay isku yidhaahdeen kanu xaggee buu tegi doonaa oo aynan ka heli doonin ma wuxuu u tegi doonaa kuwa ku kala fidhiidhsan dadka giriigta ah oo wax bari doona dadka giriigta ah waa maxay hadalkan uu yidhi waad i doondooni doontaan imana heli doontaan meeshan joogana ma iman kari doontaan biyaha nool maalintii u dambaysay oo ahayd maalintii weynayd ee iidda ciise ayaa istaagay oo qayliyey isagoo leh haddii qof uun harraado ha ii yimaado hana cabo kii i rumaysta calooshiisa waxaa ka duuli doona webiyo biyaha nool ah sida qorniinku u yidhi waxaas ayuu kaga hadlay ruuxa oo ay kuwii isaga rumaystay heli doonaan waayo ruuxa weli lama bixin maxaa yeelay ciise weli ma ammaanmin sidaa aawadeed dadkii badnaa qaarkood goortay hadalladaas maqleen waxay yidhaahdeen runtii kanu waa nebigii qaar kalena waxay yidhaahdeen kanu waa masiixii qaarse waxay yidhaahdeen laakiin masiixii ma wuxuu ka imaanayaa galiili qorniinku miyaannu odhan masiixu wuxuu ka imaan doonaa farcanka daa'uud iyo tuuladii baytlaxam oo daa'uud joogay sidaa daraaddeed dadkii badnaa waa kala qaybsamay aawadiis qaarkood baa doonay inay qabtaan laakiinse ninna fara ma uu saarin saraakiishii haddaba waxay u yimaadeen wadaaddadii sare iyo farrisiintii iyaguna waxay ku yidhaahdeen maxaad u keeni weydeen saraakiishii waxay ugu jawaabeen ninna weligiis uma hadlin sida ninkaasi u hadlay farrisiintii haddaba waxay iyaga ugu jawaabeen idinkana may laydiin khiyaaneeyey miyaa taliyayaasha midkood ama farrisiinta rumaystay isaga laakiin dadkan badan oo aan sharciga garanaynin waa inkaaran yihiin nikodemos kii markii hore ciise u yimid isagoo ah midkood wuxuu iyaga ku yidhi miyaa sharcigeennu xukumaannin iyadoo aan marka hore laga maqlin isaga oo aan la garanaynin wuxuu sameeyo kolkaasay u jawaabeen oo waxay ku yidhaahdeen adiguna ma reer galiili baad tahay doondoon oo arag inaan nebi ka kacayn galiili